madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhigiisa kenya uhuru kenyatta ayaa ku kulmay magaalada new york oo ah goobta uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay kulankan ayaa waxaa fududeeyey madaxweynaha masar cabdulfataaxi siisi oo hadda haya xilka guddoomiyenimada midooda afrika haddaba kulankii labada madaxweyne iyo waxyaabaha uu madaxweyne farmaajo khudbadiisa ku soo qaadanayo waa marka uu ka hadlo qaramada midoobey ayaa waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac oo shirkaasi magaalada new york nooga soo warramaya wasiirkana xalay waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey kulankii farmaajo iyo kenyatta kulanka xalay ayuu dhacay waxaana martigeliyey oo hoosgareeyey madaxweynaha masar oo ahna guddoomiyaha africa sanada kan marka waa arrin muddo soo socotay masaarida ayaa hadda ka hor nala soo xiriiro oo yidhi kenyaankaa doonaya inay idinla hadlaan waanu caddayna waxaanu nidhi annagu kenyaanka walaalahaya waaye mar kasta waa la hadli karaa laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga marka arrintaa iyada lagama hadli karo marka iyadoo saa la fahamsan yahay ayaa xalay kulankii dhacay wasiir arrimaha badda lagama wada hadal laakiin aragti waxaa lawa yeeshun kulan guudun baa la yeeshay miya ha kulan guud baa la yeeshay iyo sidii de saaxiibtinimada iyo darisnimada loo wanaajin lahaa laakiin guddi baa la sameeyey oo lagaga dhawaaqay meesha oo labada dhinaca guddidaasi arrimaha badda kama shaqaynaysa miya ama shaqo kale qabanaysa ha guddiga kama shaqaynayo arrimaha badda arrimaha badda warkeeda waa cadyahay waan ku celcelinay madaxweynuhuna waa u caddeeyey madaxdii xalay la kulmay madaxweynayaasha labadii madaxweyne xalay la kulmay oo ah arrinta baddu inay jirto maxkamadda maxkamadda ayaa go-aan ka gaari doonta guddigu wuxuu ku saabsan yahay sidii labada dal darisnimadooda iyo saaxiibnimadooda iyo wixii soo kala dhex galay intii ka dambeysay february ee sanada kan sidii loo hagaajin lahaa loogu noqon lahaa xaalku siduu ahaa february sanadkan ka hor way haddii guddidaasoo kale aad faahfaahin naga siiso xubnaha ay noqonayaan saa loo samaynayo iyo siday hawlgelayaan iyada taas maxay noqonaysa weli lama samayn guddiga xubnihiisa iyo sida uu howlgelayo dibba ayaa laga go-aansan doonaa waa la isla gartay ulimika laakiin samayntana gadaalba ha waxaa uun lagu lagu la isla afgartay in la sameeyo guddi labada dal ka kooban oo ka shaqeeya xiriir wanaag daris wanaaga iyo xiriir wanaaga waan gartay wasiir haddaan geesta kale ku weydiiyo maalinta beriya ayaa khudbadii guud ee soomaaliya kelmadeeda ama hadalka aad jeedin doontaan haddaad tibaax naga siiso arrimaha qorshaysana laga hadli doono ama ay soomaaliya diiradda saaraysa maxaa ka mid a
soomaaliya waxay diiradda saareysaa inay ka warbixiso sida madaxwe madaxda waddanka golahan shirkan yimid oo dhami ay sameynayaan inay ka warbixiso dalkii horumarka ka jira iyo wixii caqabado jira iyo xiriirka beesha caalamka soomaaliya la leedahay iyo sida loo sii xoojin lahaa iyo taageerada ay soomaaliya uga baahan tahay adduunka sidii loo dhammaystiri lahaa geed socodka nabadeynta iyo dib u dhisidda soomaaliya waa gartay dabcan de kulamadu way soconayaan hadda kulan baad ka timi ilaa maalintaad timaadeen kulamaad ku jirteen ilaa inta laga tegayana waa la kulmaya intaas shirarku si isdaba joogay u socdaan maxaa kale idin qorshaysaan marka laga yimaado kulanka uhuru kenyatta inaad is aragteen yaa kale ad kulmaysaan ama waad kulanteen se maxaad ka wada hadasheen kulamadu waa badan yihiin madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa madax kala duwan oo qaar uu kula kulmayo quraac qaar kula kulmayo casho marka kuwaasi waa joogto sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la kulmayaa dhigiisa oo dalal badana hadda anugu waxaan ka soo baxay shiraan la lahaa wasiirka arrimaha dibadda dalka equatorial geni saaka aniga madaxweynuhu waxaanu ka qayb gallay oo madaxweynuhu hadal ka jeediyey shir la yidhaahdo sanadkii mar la qabto la high level maxaa la yihahdaa meeting on somalia oo soomaaliya horumarkeeda dib loogu eegayo iyo kaalinta ay beesha caalamka kaga jirto ama dadkan loo yaqaano bartnarska ama maaragtay taageerayaasha ama oo dalalka adduunka o dhan ay kasoo qayb galeen wix xiriir aynu leelan oo dhan
maxaa shirkaa markaa diiradda lagu saaray ama lagu soo bandhigay wasiir madaxweynuhu wuxuu la mid yahay kaasi horudhac shirka hadalka uu madaxweynuhu ka jeedin doono iyo inta oo ah horumarka ay soomaaliya ka gaartay xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo dalalka adduunku siday u arkaan soomaaliya sanadahan dambeeto sanadkan ku jirto iyo sanadkan soo dhaafayna adduunku wuxuu aada u tilmaamayey horumarka soomaaliya ee gaartay waagii hore waxaa loo badnaa in la tilmaamo waxaa soomaaliya ka hadlaysan oo dadku taariikh hore ayay madaxa ku hayeen waayahan dambe waxay dadkii bilaabeen adduunkii bilaabay inuu aqoonsado horumarka soomaaliya ka jira iyo meelaha loo baahan yahay in laga sii taageero
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad isagoo ku sugan magaalada new york halka uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobey ayuu ugu warrameeyey waryahayga cabdixakiin maxamuud shirwac oo halkaasi maalmaha nooga soo warramaya